xaaladdu maanta way kala degan tahay nabadqabbaa magaalada lagu fadhiyaa madaafiici kusoo dhici mayso cadaadis kama jiro culays ma saara magaaladii maanta magaalada nabadgelyo weyn bay u fadhidaa farxadeeda damaashaad baa lagu jira walaalle waa gartay marka hadda ciidankiina xagguu jooga ciidanka iyagu walaale wuxuu joogaa gudaha degaanada s c buu ku sugan yahay goobta ugu shishaysay uu joogaana waxa weeyaan magaalada gumays la yidhaahdo ama daarasalaam la yidhaahdo oo lascano siddeetan kilomitir ka xigta dhinaca galbeed buu ciidankaiyaga ku sugan yahay halkaasaan joognaa
waa gartay hore waxaad u sheegteen in tiro maxaabiisa aad qabateen marka maxaabiista aad hadda haysaan tiradooda intay la eg tahay walaalo waa run dagaalkii shalayta dhacay maxaabiis fara badan baa lagu qabtay maxaabiistaasi waxay isugu jirtaa kuwa bed qaba iyo kuwo dhaawac ah bay isugu jirtaa maxaabiista haddeerta aanu haynaay waxay kor u dhaafaysaa boqol iyo toddobaatan maxbuus wuu korri karaya nambarkuna hadii laha kariya insha allahu tacaala hadda maxaabiista aad qabateen ma sii daynaysaan maxaad ka yeelaysaan
maxaabiistan waxaa la marsiin doonaa shuruucda maxaabiista caalamiga u degsan baa la marsiin doonaa maxaabiistu anaga muuse naga hayaa muuse weli weerar buu nagu soo yahay dhulka yagiibuu sheeganayaa arrimahaasoo dhan markay meesha ka baxaan maxaabiistan sababa unsii haysanaa meesha ma taalo ma dilayno ma xumaynano ma dhibaataynano kuwii dhaawacaha waa daweynay kuwa bid qabana goobo wanaagsan baanu ku haynaa maxaabiista tan ujeeda aanan ka ahayn in aanu daryeelno kamalhinaano maxaad ku bedelanaysaan marka
waxaanu ku bedelanaa maxaabiista uu naga hayo kow waxaanu ku bedelana inuu ka waantayo sheegashada dhulkayga uu sheeganayo waxaanu ku bedelanaynaa inuu garawshado inuu muuse ku khaldamay tallaabooyinka isdabajoog ahaa ee shan iyo toban sana isagaiyo kuwii ka horreeyey ay ka geysanayeen deegaanadayada waa gartay marka muuse biixi ama madaxweynaha somalilan wuxuu sheegay inuu soo rogaal celin doono arrinkaas oo kale maxaad kaga jawaabaysaan
horeedhe muuse waxaan leenahay hati hati burhani almaydaan wasac wax kale kaga jawaabaynaa
waxaa jirta sidaad sheegtay in dagaal uu dhacay meelo aad qabsateen deegaanadaas sool iyo sanaag ama goboladaasi colaado badanna way ka dhaceen dad ama beelaha wadadegan u dhexeeya ama maamulada meelahaas ka jira marka hadda xal aan dagaal ahayn oo nabad loogu soo dabaali karo oo goboladaasi lagu deganaan karo ma haysaan
walaal horta anagu degaana maanu qabsan degaanada yadii qasabka lagu joogay la haystay baanu ka kicina ciddii haysatay dadkayagii iyo annagii baa degaankayagii wada joognay gebi ahaanba waan kuu saxayaa degaan anagu maanu qabsan ee degaanana laga haystay oo khasab lagu joogay oo quwad ciidan oo laysbedaya lagu joogay baanu ka kicinay maleeshiyaadkii joogay waxaa soo hadhay qaabka nabad lagu heli karayo nabaddu waxay u baahan tahay in qof wali horta uu doona nabadda muuse intii hore nabad ma doonaynin laakiin waxaan ku rajo weynahay caawa nabadda isagaa naga jecel annaga nabadda maanta isagaa u baahan isagaana geed dheeri geedkaanu u fuuli doona in nabad uu helo